kooxdan uu la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen ee xarakada al-shabaab ayaa xalayto siqda dhaxaweerara kusoo qaaday degmada halluuqo gudaha ayee waxay u galeen isbitaalka guud ee degmadaasi halkaasina waxay kala kulmeen iska caabin ciidamada sida gaarka u tababarno isbitaalka gudihiisa xarun ay u aheyd ciidamadaasi ayaa risaas fara badan ay ku fureen raggaasi weerarka kusoo qaaday isbitaalka dib waxay uga celiyeen gudaha isbitaalka inay usoo galaan sidaasina waxaa laantaafka soomaaliga v o e da u sheegay marwada degmadaasi laga soo doortay safiya cabdi nuur oo khadka telefoonka aan kula xiriiray
marka hadda askarta special unity iyo k p r iyo dadkiina dhan way isqaaliyen way isagaajiyeen way daba qabeen dadkii way daba socdaan hadda waana ogaanaynaa insha allah meeshay la gaaraan marka ilaa ilaa herkutoon waxbaan dir rabnaa inay maaragta dadkaas la soo baabiyo haddii la ilaali ka maqan safiya ayaa waxay iga warramaysaa in kooxdani weerar xiga ay ku qaadeen deegaan kale oo ka tirsansa deegaankaasi oo degmada ijaara hoos taga deegaanka sangoyle halkaasu ay ku dileen mid kamid ah waxgaradka deegaankaasi ciidamada bay soo galeen dadkii maaragta al-shabaabka ay soo galeen degmaday ijaara meel la dhe sangooleyda imaadeen markay imaadeen waxay raadiyeen odaygan hadda la dilay maqsuunka dhintay marwa safiya ayaa haatani waxay aaminsan tahay in shacabka haatan kacdoon ay sameeyeen iska caabina ay muujinayaan taasina ay tahay dareen rasmi oo dadka deegaanka iyo weliba gobolkani ay si rasmia u wada qabaan iska caabinta lagu sameeyo shabaabna ay noqonayso midda dadka deegaanka goorna way ku guuleysan doonaan dadweynaha kacay shicibka kacay ma noqon karto iskuuladeena way xiran yihiin isbitaaladeena ma xiran dadkeena odayadeena waa weynay baasaan maanta ninka odayga u weynaay kamid ku jira dadka waaweynaayeen oo oo degmada kamid yahay marka waa nasiib darar marka anaka haddana shicibkii waa la kacay waa la wada careysan yahay wax xamaasa xoog libaana haysaa wax aad bay noo taabata arrintan ayada ah wayna dhigaysaa marka anaka waxaa anaka isu tasharabnaa kacdooyin waaweyn oo dadweynaha samaynayna weeraradaas xigay kooxda al-shabaab ee gobolkani ku qaadaysay waxay naafiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada waxbarashada caafimaadka iyo weliba adeegyada kale dowladdu ay u fidinaysay deegaanada xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan kenya dhankeeda gobolkani waxay kusoo daabushay ciidamadii ugu faraha badnoo si gaar loogu soo tababaran inay la dagaalanto kooxda al-shabaab iska caabinada haatan ay ciidamada bilaabeenna waa naruuro dadka shacabka haatan ay aaminsan yihiin in gurmad rasmi ee dowladdu ay usoo muujisay maxamed faarax shire v o a garisa